جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa sabti labaatanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose jabhadda amxaarada ee faano ayaa weerar culus ka fulisay deegaan dhaca waqooyiga itoobiya xilli ay kasii daraysa xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaas bulshada ku dhaqa mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho ayaa dhega dibadbaxay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool ardayda jaamacadda alqimah ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca cusub ee jaamacadda ee deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada qoryooley oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dagaalkan ayaa imaanaya xilli shalay subax ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarina ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe iyadoona weerarkaasi xasminta lagu dilay kow iyo labaatan isugu jirtay saraakiil iyo askar murtadiin ah laguna qabtay maxaabiis laguna soo qanimaystay hub kala duwan jabhadda amxaarada ee faano ayaa weerar culus ka fulisay deegaan dhaca waqooyiga itoobiya xilli ay kasii daraysa xiisadda colaadeed ee ka jirta dalkaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka fallaagada ah ee faano ee dagaalkaada kula jira maamulka abiy axmed ah ay weeraro qaraxyo ah ka geysteen gobolka maxaarada oo uu ka socdo loolanka adag ee u dhexeeya faano iyo ciidamada itoobiya magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka maxaarada ayay maleeshiyaadkan ka fuliyeen qaraxyo ay la beegsadeen dad dibadbaxyo dhigayay kuwaasoo ahaa dibadbaxyo ay ku doonayaan nabadda gobolka iyo in dhinacyadu dirirta joojiyaan degmooyinka ay ka dhaceen qaraxyada waxaa ka mid ah dase waldiye iyo bahardaar waxaana la soo warinayaa inay jiraan khasaare kala duwan oo ka dhashay weerarada faano balse ilaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee khasaaraha sababta ka dambeysa weeraradan ayaa lagu sheegay kadib markii maamulka gobolka maxaarada ee itoobiya uu dadka shacabka ah ee ku nool magaalooyinkaasi faray inay dhigaan dibadbaxyo faano loogu baaqayo inay wadahadal la furta maamulka abeeye maleeshiyada maxaarada ah oo iyaguna la socday qorshaha maamulka itoobiya ayaa iyagana digniino u diray dadka shacabka ah kuwaasoo ay ugu baaqayaan inay ka baaqsadaan dibadbaxyada balse warkooda lama qaadan taas ayaana sababtay inay qaraxyada la beegsadaan dadka dibadbaxayaasha ah maleeshiyaadka hubaysan ee faana ayaa qayb ka ah jabhadaha dagaalkaada kula jira nidaamka abiy axmeda iyagoona gobolka maxaarada ka fuliya weerar laayaan ah oo lagu dhigbixinayo ciidanka xabashida mahadsanid marwan bulshada ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho ayaa dhigay dibadbax ay kaga cabanayaan dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan cazaam carafaat xilli kooxda hurdada soomaaliya sii kordhisay dhulboobka ay ka wada gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa xilligan dibadbaax xoogan oo cabashaa dhigay shacabka ku dhaqan xaafadda waxara cadey degmada hilwaa ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan xaafadan ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhulboobka ay ku hayeen saraakiil ka tirsan murtadiinta waxayna sheegeen inay ka walwalsan yihiin in xoog lagu burburiyo guryahooda lagana qaato dhulkooda waxaa soo socota dhibaatadii dhacda afartii bilood haddaan laga gaarin shala musqushaydaa la duwan baalaa la gelsha intaasoo sanaan degannaha afartan iyo kow sanaan degannaha dukumeentigayna ha la fiirsho hadda sawirkaana laydinsoo diraa waana arkaysa guryaha sarta waa laydinsoo diraayo miyaanan ilaahay laga cabsanaynin masaakiiraan nahay hub ma haysanno wax ma haysanno saasaa naloo gumaada guryahana naloogu dilaa waa iskaga dhimanaynaa guryahayna maracaba iyo xiran haddii laa imaado lay dilo waa la dhiman lahaa qof walba oo dhimanaa qof maalinkiis maalin loogu daraayo ma jirto kani waa dhul soomaaliyeed beelu ma lahan dhul soomaaliyeed waaye soomaaliyoo dhammaa iska leh annagu waa deggannahay waa la dhacayaa dhibaataa taagan tuugaa timid tuugada waxaa u saldhiga degmada gubadley nimanka jooga aa u saldhiga halkaasaa tuugadu ku soo degtaa halkaasay ka soo hoggaamiyaan dhulkeenniyay keeneen kii dhisanna waa calaameeyeen inay dumiyaan kii bannaanna agta lagama tegi karaa la yidhi ninkii ag tagana waa lagu dilay kooxda hurdada soomaaliya ayaa shaqa maalmeed ka dhigatay dhulbaabka xooggan ay ku haysa shacabka maatada ah ee ku dhaqan xaafadaha magaalada muqdisho mahadsanid cazaam munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya صفات وجهر وريق مستفل منفتح مصماتة والضد قل ماموسها فحاثه شخص سكات شديدها اللفظ أجد قض بكات بين الريق والشد waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo afmeerayay xalqo tasiix ah oo socotay muddo toddoba bilood ah taasoo loo soo xiray macallimiinta madaarista deegaanka dudumaale ee wilaayada bakool xalqadah oo loogu magacdaray ibnu kathiir ayaa muddada toddobada bilood waxaa macallimiinta laga saxay tasxiixa qur-aanka iyagoona sidoo kale bartay culumta qur-aanka xafladda xiritaanka xalqada waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool nuqabada wilaayada iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn khudbad ku saabsan fadliga qur-aanka ayaa goobta laga akhriyey قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أخرجه إمام مسلم وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أخرجه أحمد والحاكم ardayda xalqada dhammaysatay ayaa bandhig cajiib ah ka sameeyey munaasabadda waxaana xigay kelimad dardaaran ah oo goobta uu ka jeediyey malaaqa beesha luwaaye malaaqa cabdulaahi dheere may kaalansiin ku baahan ahaan dadka kan isiin ogdiin haddii oonay baadiida haada fadi haddii oonay tuulooyinka dadkii rooga fadi haada fadeen mustawig roogan isiin og akhyaray kulley insha allah hoola isin wala ka barateen beelalle jeebkin walmay hasiin ka baran beeliin khidmaytaan la fade maanaa dhammaan muslimiintan khidmaytaan isin wala sifaa wa khaasatan may lare irin moora hobligiri waar nagara dheerta lare ogdaad beelan khidmaytaan la sin fadee diinki laasin bari meewahaan thimaar adduunyanka weydin beeslaan wal bartaan jasaakumullaahu khayran diinti ma'aansha ummatiitu siidan la fade ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada bokool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan isagoona si aad ah ula dardaarmay macallimiinta xalqada loo soo xiray mayba keliman dardaarma faday macallimiinta oo geedka ku qalan jibihaay xalaqatu ibnu kathiir dafcada labaad may ballanaa insha allahu tacaala mas-uuliyiddii isagaasiinka wareegdi wilaayada iyo beela culaaskiioo saarnaay oo doorkiioo kuku-eedinaaya barnaamijkaas in macallimiinta la ta'hiiliyo oo la dhiso aqoontiyo korlanqaada wa khaasatan xirfadiyo maadaama ata dadwalbarow in qur-aankii usugahaayay marka tasiix haddii ata iyo culuumta nadariga haddii ataba in marka maywa laha ku dhiso laha ku ta'hiiliyo taas maywa insha allahu tacaala wilaayadii iyo beela gududan laakiin isaga maydhisiin kufade markuun mira dhalin miraagiya dhinigikin hajara juhdiga isagaasiin ka wareegi insha allahu tacaala maylan baahanyaa in hamii imaalan lahundurnee kii hordhaan dugsan haay dugsu bahaay dugsu jeeba sii wade lankii dugsan haaynan in si degdega dugsan fadheedo insha allahu tacaala wilaayada guud ahaan beelo dhatiya waa dugso badan lanka baahanyi qawaa'ilka dariska waa dugso lanka baahanyi jazaakum allahu khayra jazaa marka taas yeena may waa insha allahu tacaala in kaalanta tin qaadatan ikhlaas inuuna ka dadaalnan camalku una qobdahayn ardayda walla baraw dhibaato shiddo badan waayo culays badan alata duruufaad iyo walata marka maylan baahanyaa in ixtisaab lala kooy alla dartis lala kooy walana mayla raayo wal ajar ada kuhubsadaasoo ka hisaabtamaas ingnagada ilaahay agdis walaa adduunyada yaroo wasaa'ilka eh oo mayla raayo nolololan kaalmaysadaw in uun agnagana hadafkan asaasiga ah الهدف الرئيسي ما يبوها إرضاء الله سبحانه وتعالى إلهي أن رالي قلنوه xalqadan ayaa noqonaysa xalqadii toddobaad oo tasiix ah oo loo qabtay macallimiinta madaarista wilaayada kuwaas oo midhahooda si weyn looga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina ardayda jaamacadda alqimah ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey furitaanka faraca cusub ee jaamacadda ee deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu xaruntii labaad ee jaamacadda alqima uu ka furay magaalada kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyadoona xafladii lagu furayey jaamacadda ay ka qaybgaleen dadyow kala duwan waxaa dhinaca kale dadka arrinkaasi bogaadiyey si weyn uga hadlay ka mid ah maamulka macallimiinta iyo ardayda xarunta koowaad ee jaamacadda alqima ee magaalada jilib qaar ka mid a ardayda oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa dareenkooda farxadeed ku muujiyey faraca jaamacadda alqima ee wilaayada shabeellada hoose iyagoona ardayda cusub ee haleeli doonta jaamacaddaasi ku dhiirigeliyey waxbarashada tayada leh ee jaamacadda alqima anoo ka mid a ardada jaamacadda alqima waxaan soo dhoweynaynaa qismiga laga furay kunyaberow ee walaayada shabeellada hoose waan ku faraxsannahay shucuurkan lama qiyaasi karo haddii aan nahay baxda waxbarashada gaar ahaan ardayda jaamacadda alqima aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay jaamacaddaasi furitaankeeda ee kuunyo barow anigoo ah arday dhigta jaamacadda alqima waxaan aad uga faraxsanahay dhammaan aan ku wada faraxsannahay khabarka farxadda leh ee inaga soo gaaray ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose gaar ahaan magaalada kuunyo barow oo ah furitaanka faraca labaad ee jaamicatulqima waxaan aad aad ugu mahad celinaynaa oo aan bogaadinaynaa dhammaan jihooyinkii iska kaashaday taabagelinta iyo hirgelinta mashruuca waxaan aad usoo dhoweynaynaa faracga labaad ee jaamacadda alqima ay yeelatay ee laga furay wilaayada shabeellaha hoose andaan nahay ardada jaamacadda alqima ee jilib anigoo ka tirsan ardayda dhigata jaamacadda alqima ee magaalada jilib waxaan soo dhoweynayaa oo aan bogaadinayaa farca labaad ee magaalada kunya barow ka furatay jaamacadda alqima muhaysam oo dhigata jaamacadda alqima faraceeda jilib waxaan maanta inta oga hambalyaynaynaa oo soo dhoweynaynaa walaalaheena reer shabeellada hoose gaar ahaan kunya barow in ay heleen maanta jaamacaddii aniga aan inta ku haysanayna macdi soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada iyo waxbarasho saafi ah oo aragnay iyo manhaj iyo macalimiin lasoo diyaariyey oo khubaro ah anigoo ah magaceyga uma muxsin dhigatana jaamacatulqima faraca jilib sana thaalitana maray qismiga alkitaab wasunna waxaan halkan kasoo dhoweyneynaa faraca labaad ee laga furay shabeelle suflaa waxaan leenahay gacmo furan kusoo dhawaada jaamacadda
anigoo ah ardaya dhigata jaamacatu alqima ee ku taala degmada jilib waxaan soo dhoweynaa jaamacadda alqima ee faraceeda labaad laga furay goonye barow jaamacadda alqima ee magaalada jilib ayaa waxaa daraasadeedu ay socotaa sanadkii saddexaad waxaana dhigta arday fara badan kuwaas oo ka dhigta culuum kala duwan waxaana sanad kasta jaamacadda ku biira ardayda ka soo qalinjibisa dugsiyada sare mahadsanid cusmaan warkii subaxnimo oo saakoo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta